إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد كتاب الحدود waxa uu u baab yahay xuduudda ama xeer ciqaabeedka islaamku u dhigay qofka dembaaba alxuduud waxaa looga jeedaa cuqubada la mariyo qofka mujrimka ama dembiilaha ah mararka qaarkood way dhacdaa nafsulmaxaarim waxa ilaahay uu diiday qudheeda in lagu sheegaba xad tilka xuduud ullahi falaa taqrabuuha waxaasi waa wuxuu ilaahay xaaraantinimeeye ha u dhowaanina mararka qaarkoodna waxay noqotaa waxa ilaahay uu faray in la falo waxa amar ilaahay uu ku bixiyey in la sameeyaaba mararka qaarkood xaddu noqotaa tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha taas waa xaddii ilaahay u dhiga ha tallaabina marna waxaa looga jeedaa tan iminka aynu sheegnayoo waa ciqaabta qofka dambaabo la marinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka waajibka u yaalla isagoo sharxay waxa uu ku soo koobay xadiid xasana oo uu warinaya daara qudni can abi saclabata alfushani xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya hawsha inoo taalla afar jumladood buu kusoo tilmaamay waa axaadiista baabka nusuusha u ah ina allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha wardadiio ilaahay waxa uu idin idinku waajibiye waajibaad buu idin saaray waxyaabo farala baa la idin saaray waxyaabaha faralka ah ilaaliya waajibaadka ha dayicina buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam waxarama xurumaatin falaa tantahikuuha waxyaabana wuu xaaraantinimeeyo ha u dhowaanina buu yidhi waar ha dilaacinina faraa ha la gelina waa ereye khatara wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyeene ka hadha waxadda xuduudan falaa tactaduuha meelna wuu calaamadiyo wuxuu halkaa ayaan laga tallaabin waa khadkii casaaye ha u dhowaanina ha tallaabina waa saddex wasakata can ashyaa min hayri nisyaan waxyaabaha qaarkoodna ilaahay waabuu ka aamuso xalaal iyo xaaraanta uu yahay muu sheegine falaa tabxatuu canha iskaha baarbaarina iska iska iska in shaygaa asalkiisu uu yahay dee xalaal baa muuqanaysa waaya waa waxyaabaha mucaamalaadka iyo wixii aynu intifaacsanayna iyo wixii aynu cunayna laakiin cibaadaadka iyo asalkeedu waa tawqiifi waa inaanu asalkiisu mubaaxayn qofku wuxuu doono aanu samayn karin abdaacda waxaa la yidhahda budciga ruux dumara iyo la dhaqankeedana asalkiisu waa inaanu mubaaxayn xaaraanu iyo ilaa sharci lagu xalaashado labadaa marka laga soo reebo wixii kale ee nasku ka aamusay looma tallaabayo xikmadda sharcigu xuduudda uu dhigay iyo xeer ciqaabeedka waxaa macruufa dadku inuu laba qaybood yahay qayb miyir qabto oo wanaagsan oo qalbigu nool yahay kaa qur-aanka anfaca wax sheegmada iyo waanada wanaagsan iyo wacdigaa kaa joojiya oo waxa uu leeyahay waacidu nafs damiirkiisaa kaa askari ahoo joojiya qaybna dadkama miyir qabaanoo irbadii shaydaankaa ku mudan markaa cid walba way jiirayaan iyagoo miyir qabin kuwaana waa lagama maarmaa markuu qur-aanka soo dhaafo xadiidka soo dhaafo wacdiga uu diido waanada diido ee naftiisa uu u farol xidhan yahay iyo shaydaanka bir loo dhigaa waa inay jirto birtaasina waa ciqaabtan la marinayo dadka qaarkoodoo dee iyagu heeg gaba gooste way jiraanoo xaddaba tallaabay oon islaamba ahayn oo islaamka weerar ku ah iyagana sidoo kale kuwaa dee jihaad baa lagula dhaqmaa xuduud lama idhaahdo xuduud waxaa lagula dhaqmaa sidoodaba wixii muslina un xad lama mariyo gaal gaalka isaga marka la dilayo kufran baa loo dilaa iyo jihaad baa lagu dilaa nasku markaa qaybaha waxaa laga fahmaya aayadda suurat alxadiid laqad arsalnaa rasulana bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan liyaquuma annaasu bilqasd waanzalna alxadiid fiihi ba'sun shadiidu wamanaaficu linnaas waliyaclama allahu man yansuruhu warasulah ina allaha qawiyu casiiz waxaan soo dei soo dejiyey baa ilahay uli waxaan soo diray rusul kutubna waan usoo dhiibay macnaheedu waxa wey liyaquuma annaasu bilqist si dadku cadaaladda ay ugu toosnaadaanoo qur-aanku dadka uhago qur-aanku si uu dadka dee uhago iyo diinta waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan si cadaaladdii waxyiga loo raaco kii niyarka qaba aynu sheegayna baa taas u qanacaya waa muslimka hagaagsanoo wuu raacaya wuu diiday soo maaha wa anzalna alxadiida baa markaa ihaha xadiidkii waa birtii xuduudda lagu fulinayay xuduuddan de waxaa lagu fulinayaa bir iyo xadiid baa lagu fulinaya waanzalna alxadiid fiihi ba'sun shadiid balaayadaa daran baa la marinaya marka saasay tahay oo dadkuna waa ku edebsanaya asalkeeduba qofku hadduu dareemo tallaabada xuna uu qaado in jawaab laga siinayo jawaabaan dhayldhayl iyo ciyaariyo safaad hoona lahayn oo run a in laga marinayo hadduu dareemo waabuu yaraanayaaba faldembiyeed kutubu taariikh qaarkood baa tilmaama xeer ciqaabeedka gacangoynta la idhaahdo afartii khulafada wakhtigoodii ilaa lix qof in la fuliyey waa muddo afartan sanadooda tobankii sanaba hal qof baa ku hagaagaya maxaa la odhan karaa markaas shareecadda raacideedaa waxa ay leedahay samaaxa barakay leedahay samaaxadda shareecaddu marka la raaco barako weyn baa ku jirta dadkaaba miyirku iskaga soo noqonayaaba laakiin dadku waxay u baahan yihiin in badan baa isyeelyaal ku socotee cid runta sheegaysa un inay arkaan gaalada united ee shankaa ka warramayoo waxay idhahdeen meeshan afghanistan la idhaha iminka mukhaadaraadka uga taag laanahay mulla cumar ninkii la odhan jiray hal baari garaafka ku joojiyey bay dhah mulla cumar wuxuu ahaa ninkii sheekh ahaa ee haystay daalibaanka hal mar unbuu iyadoo la kari laayo meel walba wareerisay daroogadaas ayuu qoray faqrad yar ama laba sabar oo uu leeyahy maanta laga bilaabo daroogadu waa xaraam qofka lagu arkaana ciqaabtaasuu leeyahy dadku waxay ogaadeen mulla cumar iyo kooxdiisu ay ogaadeen inaanay been sheegeyn inaanay niman safaadaya ahayne ay ka run tahay bay ogaayeen dabeedna kii beeranayo kii dhoofinayaba way ka hadheen kolkay gaaladu yimaadeen bay beelaan ayay beereen dadku oo ay dhoofintii iyo beeriddiiba bilaabeen marka balaayadiiyo kufrigaa wada socdo wey dadku marka ay ogaadaan in waxaas uu run yahay cerciqaabeedkuba u yaraanayaa waayo taasi waa sirta share sirta shareecaddu xeer ciqaabeedkan usoo rog jaraaimkaa yaraanayaba marka ilaahay ku tilmaamayo waxa uu leeyahay kutiba calaykum alqisaas walakum fi lqisaasi xayaatun ya wli lalbaab dilka laftiisa nolol idinku sugantay baa leeyahay qisaas wuu ka duwan yahay qatli wuu ka duwan yahay qisaasku waa dilka xaqa ah dil oo dhan kuma joogsado nolosha kuma timaado ee waa dilka xaqaba magaciisa qisaas la ydhaha abayaynaan kusii dheeraamine taa waktigii la arkay waxa ay ahayd runtii dee mid laga markhaati furayo wanaagga dhasho iyo amniga dadku amniga ay doondoonayaana elayska ku hayaan lacag iyo adduun laguma keena iyo madaxtinimo iyo waxaas diinta iyo waxa lagu keena cadliga xuduuddu alxuduud zawaajir zawaajir wa jawaabir wa kawaafir zawaajir weeye xuduud oo dadka sidaa aynu horeba usoo sheegnay sadri bay kaga samaysaa xumaanta way ka joojisaa kawaafirna weeye kawaafir ilaahay dembiguu kaga dhaafaa qofka si aynu ka arki doonno axaadiidta soo socota qofka marka xeer ciqaabeedka laga fuliyo dembiga ilahay kaga dhaafaya yukfar biha damb towbad bay waatay gabadha toobad keentay nabigu ammaanaya arki doono wakadalik jawaabir jabri bay u noqonaysa qofkan wixii loo geystay isaga ah dhibanaha ah dhibgeysi marka looga xaq qaado jabri buu helaya jabran limaa faata canh wixii ka tegey qofkan marka xaquuqulisaanka la ilaalinaya waxa weeye mujrimku wixii uu qaatay iyo wuxuu dhacay iyo wixii uu geystay marka intii uu geystay in leeg loo geystay jabri baa imanaya kabitaan markaasaa xuquuqulisaanku jiraa marka ina alxuduuda zawaajir wa kawaafir wa jawaabir saddexdaa xigfoodoodba waa ku jiraan waxa aada arki doontaa xuduudda marka qofkii uu noqdo qof xadhig labasitaana ayuunbuu banaanka usoo baxaya laakiin inta si uun looga yaro warwareegi karayo waa la iska dhaafa axaadiisaynu ku arki doonaa haddii shubha iyo medmadoobo soo galo xeer ciqaabeedka xaqa ilaahay waa laga dayn karaa markuu se ku cadaadun baa laga daynaya sharcigu sidiisaba kama duulo mabdau rafci laakiin waxa uu ka duulaa mabdau dafci oo macnihiisuu yahay ka hortag iyo fujin balaayadu ma waxa habboon intaanay imanin in laga hortago mise waxa habboon marka ay timaado in xal loo raadiyo de waa sida cudurka un alwiqaayatu khayru min alcilaaj waa xikmad jirta marka in cudurka laga hortaga amaa ka wanaagsan in la daaweeyo waa laba mabda oo kala jira laakiin mabdau islaamku qaatay waxa weeyaan mabda addafci ka hortag in la sameeyo oo wixii xeer ciqaabeedka keenayaa laga hortegaya haddii ay sinadii iyo haddii uu dilkiya iyo haddii uu dhaciya iyo haddii uu khiyaam wixii dilka ke wixii jariimadda keenaya marka horeba ka hortag baa loo samaynaya lidaalik baa qofku haddii ay kasoo muuqato waxaa inuu samaynayo la dayn maayo oo la qabanayo tahdiiddaa lagu qabanaya qofka hadduu cid u hanjabo hadduu fidnaabuur yahay baa la qabanaya oo qof kale uu doonayo inuu waxyeelo sameeyo ama qabaa'iliya wax isku diroo dadislaayo halumajar taa waxa ka duwan nidaamka qaarkood ay qaateen dowladaha gaalada qaarkood qaateen in mabdaw rafci laga duuloo ah waxaan horta ha dhaceen dila ilaahay bal waxbuu dilayaa ama waxaasuu samaynaya dee horta ha sameeye ba odhanay annaga aragnayna wuxu sameeyey maxaan ku qabanaa waa beriir waa kalimatu yuraadu biha kalimatu xaq yuraadu biha baatil qofkii qoriguu sitaa mid buu uhanjabaya waabaa kaga dhamaynayaa buu leeyahy midna waxay leeyihin booliskii qaban lahaa dee horta dilka ha sameeyo maxaa loo qabanaya qofkii haddii la dilaba kas mujrimkii wixii uu samayn lahaa sameeyeba marka taasi baa maaragtay iyaduna ku xisaabtankeeda lahoo hataa xaaladaha marka uu taasi waa xuduudda dhexdeene xeer ciqaa maaragtay jihaadka laftiisu isaguna waa mabdaw dafce oo ka hortag baa lagu xisaabtamaya ee maaha ka dabatag oo intaanu cadowgu imanba xarbul istibaaq waa in halkiisa lagu xuruufta nebiga o dhan saasa markuu ogaado inuu cadowgu soo hadalhayo nabigu halkiisu ugu tegi jiray calayhi salaatu wasalaam waayo intaasi muqadamo ayaynu uga jeednay iyo in xeer ciqaabeedka xikmadiisa la fahmo iyo asraarta ku jirta can abi hurayrata wazayd bni khaari aljuhaniy radia allahu canhuma ana rajula min alacraari ataa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga u yimi reer miya faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayo anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaariyey ilaahay baan kugu su-aalayaa su-aal adage ilaa qadayta lii aniga igu xukun bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa su-aal adag baan ilaahay baan kugu dhaariyey kitaabka ilaahay igu xukun hayla saayini suluxna ha ka geli waayo faqaala alaakhar mid kaloo ay saysteen baa wuxuu yidhi wahuwa afqahu minhu ka kale wuu ka yaro cilmi badnaa wuu ka yaro ictiraaf icraa ama fiqigiisa iyo xagga aqoontiisa uu ka fiicnaa waxaad arkaysaa dee sidan uu waxu dhigay nacam buu idhi ha la qaato kitaabka ilaahay nagu xukun faqdi baynana bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa nagu xukun aqbal baan ahaye kuma khilaafsanita mabdaa wadan lii iisa yar ogolow ninkani faqiihnimadu waa taa waxaan se kaa codsan lahaa inaad ii fasaxdo dacwadda hadalka ii ogolow adigaa jeergaraynayo meesha dana kala hagaye bal ii yaro fasax bui anigu iska daldalmuun maaye oo sida kaasi u bilaabay kugu bilaabay anigu kugu bilaabi maaye bal ii fasax waana sida habboon mucallinka iyo ciddii wax la weydiinaya iyo ciddii dacwad loo qadimayaba in fasax la qaato hor ogolaansho ila waxaaba dhici karta wakti aan loo diyaar ahayn inay tahay faqaala markaa nabigu wuxu uhi qul bal ka dhawaaji ku dhawaaq wuxuu bilaabay dacwaddiisa isagoo ogolna mabda ina bnii inankaygu kaana casiifan calaa haada ninkanuu shaqaalo ahaa buu casiifku waa qofka shaqaalaha ah mushqaayadana qaadanaya ninkan uu shaqayn jiray fazanaa bimra'atihi habartiisiibuu ka sinaysay xaaskiisa ilaan dadka in la kala ilaaliyo wey waxaan dadka qaarkood ay ku odhanayaan hebel waa hinaasi iyo waswaas buu qabaa haddii la hinaasi waayo la waswaasi waayo waxaloo midhan baa ka soo baxaya isku siidays hadday noqoto waxaa la mahadin baa ka soo baxay dadku keligood maaha dadka waa lagu lifaaqan yahay bahal shaydaan la idhaahdaa laagtooda saa soo haraaciyaya nin iyo naage haddii ay isu baxaanba midba dhan buu kasoo xudha xudhaynaya sida labada awre la isku dirayo kale waayo ninkii dee wuxuu ihi un ee walii shaqee tii habar ahaydna waa ag taaganta waxaasaa ka dhacay dabee waayo waa dhibaato carabtii baa iminka waxay odhan jireen berigii hore xariimkiiyo dumarkaanu ilaalinaayo niman dhayarabaa gaadhiga u wada mid kalena guriguu maydhaya mid kalena waa gaydhkiiba waashmaan buu ilaalinaya wuxuuy waashmaan dabeetana garac midan bay ka dhaleen naagahoodii iyo hablahoodii ceeb baa ka dhacday waa nooceenanu daweed waxaa soo biiraya innaga ka yaro madaxooda ee xoogaha madax madax yaro noqda iyo ka taajir cumuum iyo xoogaha lacagtuu yaro biirto inuu idhahdo ruuxan xigtadu weyna yaro dawakhiyeende xabal amxaara ii raadiyo balaawashmaan ka dhigo kaasunbaa odhan doona un ka baydalbaafi ma joogo ama iima sheegin buu kaasi odhan doona dee amxaarkaa xooga weyne tuluqyada weyn ayuu ama abooga ayuu kaga tegayaa meesha khatar cadiim reerkii buu kaga tegaya hablihii buu kaga tegaya muddo dheer buu maqnaanaya wuu safraya markaa wallaahi waa arrin adag wey arrin adag wey qaarkoodna waxay odhanayaan solanaanu nahayo waxaanu wax u baahanay wax noo kariyo wax mid bay soo kaxaysanayeen iyaduna gurubagalabadaa ku hadlaysa inay ids xambaarsantahy baa laga yaaba afartoodiiba kaloo kii aqalka kula hara ayay sarkayaan oo afartiiba sumaysa beri dambaa la aasaya afartoodiiba waxaasoo miidhan oo aynaan ogeynoo ilaa daaradda isaysa ayaa badan fazanaa bimraati wa inii ukhbirtu waxa aniga la ii sheegay buuhi haddaba markii arrin dhacay anna calabnii inankayga inuu dushiisa saaranyay arrajma in lagu leeyahay in inankayga in dhagax lagu dilo waxaa la yidhi waryaa inankaaga dhagax baa lagu dilay markii aan culimadii waraystay asxaabta ahaa fastadaytu minhu waxaan inankii ku furtay bimiati shaatin wa waliidatin boqol neef oo ariyah iyo addoon waliidadu waa addoon ayaan ku furtay oo aan war ballinkan yaan la dilini ee cid uu siiyey ama cid uu ballan qaadayba intaasaan u diyaariyey bun madax furasho si aan inanka loo dilin boqol neef oo ariya iyo addoon markii tafatwadaa hore dhacday fasa'altu ahla alcilmi dadkii ahlulcilmiga ahaa baan weydiiyey dar kale oo eryada aanu joognay ka agdhawo asxaabtii ahaa fa akhbaruunii waxay ii sheegeen anna calabnii inankayga inuu saaran yaho xaq loogu leeyahay jalda miatin boqol shaabuub wa takriiba caami iyo sanad la mastaafuriyo oo meel shishe loo eriyo halkan uu ku ibtiloobay meelaan ahayn la geeyo intaa in lagu leeya baa la ii sheegay waxaa la ii raaciyey wa anna cala imra'ati haadaa ninkan xaaskiisa in lagu leeyahay arrajma in dhagax lagu dilo kan xaaskiisa in dhagax lagu dilayaa la ii sheegay oo dhagax dilka aan lagu lahayn inaan ka idhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee la aqdiyanna baynakumaa dhexdiinna waxaan idinku garsoori doonaa idinku xaqsoorayaa bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa sidaa idinkuba codsateen unbaa waajibaho anna aan fulinaya go-aankiibaa dhacay ayuu bilaabay alwaliidatu waalghanam addoonta iyo adhiguba raddun calayk waa kuu celi leannahu qalad buu ahaa fatwadaas marka boqolka adhiga iyo addoonta iska hayso wa cala bnika jaldu miatin wa taqriibu cam inankaagana waxaa lagu leeyahay boqol shaabuug iyo ama boqol jeedal ulood iyo sanad in la meel kale la geeyo meel la dayriyo meel la geeyo kan xaaskiisana rajmi baa lagu leeyahay ciddii fulin lahayd buu dilay nebigu waqdu yaa unays unays oo ka laha buu hi anasyarow anasyaruhu maaha anas ibnu maalige waa nin kale oo la odhan jiray anas ibnu daxaak alaslami ha ku khaldamin inuu anas ibnu maalig yahay maaha waa ninuu nebigu u wakiishayoo gabadhan ay isku qolo ahaayeen buu hi xer ciqaabeed ka soo fuli fain ictarafat haddii ay qiratay gabadhu farjumha dhagax ku soo dig qiraalkeeda laakiin weydii hadday dafirtana iska dah muttafaqun calayhi wa haada lafdu limuslim muslim baa lafdigan wariyey xadiidka waxyaabaha aynu ka faaidaysanay kan dambuu raaci doonaa wacan cubaadata bni saamit radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam khuduu canii war iga qaata buuli khuduu canii iga qaata qad jacala allaahu lahunna dumarkii ilaahay wuxuu u yeelay sabiilan wado waddaa ilaahay u furay albikru bilbikr kii dhallinyaradaha ka dhallinyaradaha ka sinaystee ku dhagarooray jaldu miatin wa nafyu sana in boqol lagu dhufto weeye ulood sanadna la mastaafuriyo waasayibu bisayib kii xaas sare soo maray ka sinaystay mid xaas sare soo maray jaldu mia warajm waa boqol shaabuug iyo rajm labada in la isugu darayo riwaayadani sheegtay khilaafka ku jirana waynu sheegi marka nebigu uu leeyahay iga qaata iga qaata waddaa ilaahay u furae waddo markii hore la sugayey iyo jawaab la sugayey baa ilaahay u fura iga qaata waxa uu ishaarayaa aayadda shan iyo toban suurat nisa wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuut xataa yatawafaahuna almowt aw yajcala allahu lahuna sabiila guryaha ku haya buu berigii hore ahaa qofku hadduu sinaysto oo afar markhaati ku furaa aqalkun ku hayabay ahayd waa fadaraysan yahay iyuu dadka u bixine ilaa malagu uu dilayuu dhimanayo halkaa ha lagu hayo karantiimadaha ku ahaada halkaa ama ilaahay uu xukun dambe keenayo waddo dambe uu u furayo markaa nebigu wuxuu leeyahy waar waddadii ilaahay uu lahaa ilaa waddo kale ilaahay u furayo aayaddaasi ishaartay waa taa xereqaadeedka waa taa waaya aan eegna markaa xadiidka waxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya adaabta iyo ixtiraamka qofka cilmiga la weydiinayo ama aqoon looga martiya waayo ninkan afqah baa lagu tilmaamay nin fiqi leh su-aashiisaa wanaagsanay waxaynu ka fahamnay akhlaaqda nebiga wanaagsan calayhi asalaatu wasalaam ninkan isaga ee yar huruufaya waxba muu canaananin xeer ciqaabeedka sinadaynu aragnay waa ko qofku markuu xaas hore soo maray iyo iyo marka aanu xaas soo marin labadaba xeer ciqaaboodkiia waynu aragnay waxaynu arkaynaa qofku hadduu go-aan qaato jahli uu dhaco in loo cudur daarayo oo ninkani muu ciqaabin nebigu mana canaamanin oo mu odhan maxaad laaluushka xukunka uga bixisaiyo waxaa waayo jahli baa jiray markii dambuunbu aqoontii baray waxaynu ka fahamnay halkaa haddii qofka si xaq darra a looga qaado xoolo in loo celin doono isagoo moodaya waxaan inuu sharci yahay ayuu yihi bal ayuu wax bixiyey kolkii dambe shareecaddii la ogaaday sida ay tahay qofkani xaq buu leeyahay wixii sii loo celiyo waanay dhacdaa qabaa'ilka iyo shaksiyaadka iyo intay isqabsadaan ayaa qof wax laga qaadaa marka shareecadda loo bandhigee go-aanku soo baxo wixii si xaqdarrada laga qaaday waa in loo celiyaa waxaynu ka fahmaynaa xeer ciqaabeedyada inuu qaadiguna fulin karo cidna u wakiilan karo siduu nebiguba ninkan ugu wakiishay wixii xuduud iyo xeer ciqaabeeda shaksiyaadka mujtamaca ka midii ma fulinayaan laakiin mas-uuliyiinta ayay u taallaa hawshaas in lagu adkeeyo inay hawshoodii tahay loo sheegana wey iyaguna inay ka baqdaan ay gaalo uga baqdaan waa arrin nacasnimaa ilaahayna kala xisaabtamaya waayo xuduudda noocan oo kale ah waxyaabahay ku suganta sidaa aynu arkayno ictiraaf baa ka mid ah inuu qofku qirto maxaa xigmadahe loo kala duway xukunkooda kii dhallinyarada ahaana ciqaab gaara uu yeesho kii xaaska soo marayna ciqaab gaara waa kala duwan yihiinoo dee qofkan isaga aha dhallinyaradii waxaan intaanu arag waxaaba laga yaabaa doob tuhum baa dileen waxaanu ahayn inuu uhaysto kan arrinkan arkay dabeetana haddana xaaraan u bareerayna isagana ciqaabtan uu yeeshay waa koob masaladan xadiidku uu sheegay ah qofkii rajmi iyo in dhagaxna lagu dilayo boqol shaabugna lagu dhufanayo in la isku darayo culimo kooban baa qaba laakiin jumhuur lculamaa walaimatu larbaca culimada muslimiintu waxay u badan yihiin qofka haddii lagu leeyahay in dhagax lagu dilo waxba boqolka shaabug inaan loo raacinayn axaadiis kalea tilmaamaya iyo qaar kale oo uu nebigu ciqaabtan ku fuliyayoo waxba aan lasii karbaashi aan lagu sii dhufanin jeedalkii laakiin dhagax kula loogu daayey ciqaabta weynunbaa lagu fulinayaa وعn أbي هريرة رضي الله عnه qال أtىa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رaجuل miن المسلiمiن نebiga waxa u yimid nin mسلimiinta kamida wahuwa في اlmسجid iyadoo nebigu masaajidka fadhiyo fanاadaahu ninkii baa nebiga u dhawaaqay faqاala ya رasuul اللhi iنii زanayt نebi mحamedo sinaa iga dhacday marka iimaan baa wado xaaraantii buu la gubanaya o qalbigiisii baa noolo uu xamili laaya faacrada canhu nebigu xaggaasi uga sii jeestay fatanaxa wuxuu u durkay liqaaa wajhi tilqaaa wajhihi wejigiisa xaggu u jeeday markuu nebigu xaggaa uga sii jeestay xaggiibuu ka soo wareegayo haddana nebigiibuu isor taagay faqaala yaa rasuula allahi inii zanaytu faacrada canhu haddana xaggan kale uga jeedsaday xataa sanna dalika ilaa uu ku celceliyey calayhi arbaca maraat afar jeer buu ku celinayo kolla bari u jeedsanayay nebigu xaggan kolla xaggan kale u jeedsanayay kolba nafku u jeedsadaa buu kaga soo wareega haddana way kan mar walba wuxuu leeyahy waxaanaan sameeyey waxaanaan sameeyey falamaa sababtana waynu sheegi falamaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaat kolkuu afar jeer naftiisii ku markhaati kacay dacaahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama faqaal intuu nebigu u yeedhay baa wuxuu hi abika junuun waryaa ma in waaliyaa kugu jirta wax waaliya miyaad qabtaa qaala laa haka yaabin bu qaala wuxuu ihi fahal uxsimt miyaad xaas hore soo martay ma lagu dhowray xaas hore ma soo martay qaala nacam xaas horena waan soo maray bu faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waxau yihi kolkuu ninkani isku shuruudihii oo dhan isku caddeeyey idhabuu bihi kaxeeya oo farjumuuhu dee dhagax ku dila dhagaxaa ilaahay oo qoray muttafaqu calayh qofka noocan oo kale loo galo dee waa xukun ilaahay inuu garanayo inuu ku habboon yahay innaguna aynu tahay inaynu sidaa ku qanacno saas weeyo waa waslad kansal ku dhacay dhakhtarku wuxuunu xalkeeda bidayaa in la jaro leanna cudurkaasi qayb jidhka kale sii gaadhsiinaya kasalka qurudsina bartay iyo qabsin tuula tuuga bartay mid lo looma taa kale ba idhaha soomaalida mal hadduu qofku cudurrada noo- noocaasa qaado aragunbaa ka dhaxaynaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعس بن مالك من كان هروي ماعس بن مالك من كان إلى مركو أويمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان حديث كهر الشيخ ماعس قال إلى مركو النبي أويمي قال له وحو خيري نبي لعلك قبلت ورما لغا يابا إلى دنكتين ووحو بوحسيش شعان وهين أو غمزت أما أتوشي صيد غمزقون waa gacanta oo qofka kale lagu toos lagu tu lagu taabto aw nadarta ama wuxuu eegma uu ahaa qaala wuxuu uhi laa yaa rasuula allah intaa midna ma aha waa dembigii weynaami ma aha kaaye kaaso ka ma marka waxaad arkaysaa in- intan oo su-aalood ee uu ku celcelinayo nebigu waa taxqiiq hubin wey aad baa loo hubinaya xadiidka waxaa laga faa'iidaysa labada xadiid aan nidhaahnay tobaneeyo shay si dhaksa haddaynu u dareerino marka uhoreysa ninkan magaciisa waxaa la odhan jiray maacid ibn- maacis ibnu malik alaslami nebiguu kula kulmay masaajidka oo saddex jeer buu ku celiyey inuu sinayd nebiguna su-aalahan dhowrkaa buu ku celiyey miyaad waalan tahay riwaayanka qaarkood waxay tilmaamayeen sinada waxaa la idhaahdaa ma taqaanaa riwaayadan kale saddex su-aalood oo kale miyaad dhunkatay miyaad tuujisay miyaad eegtay waa shan su-aalood imtixaan adag buu ka qaaday waa fur kubaddu u yara sallaxay bal inuu inuu ka noqdo waayo waxaynu halkaas ka fahamnay sinadu in loo baahan yahay qofku inuu qirto weliba xadiidkani wuxuu caddaynayaa afar jeer in loo baahan yahay afar jeer in la weydiiyo miyaad sinaysatay ha miyaad sinaysatay ha afarkeeda ku celi waxaynu ka fahnay qofku hadduu waalan yihi kiraalkiisa inaan lagu xisaabtamayn marfuuculqalab waxaynu ka faa'iidaysanay qofka muftiga ah ama qaadiga ah arrimaha inuu kala miiro oo su-aasha la weydiiyo jawaabteedun inaanu la degdegin su-aalo kale uu celiyo celiyo celiyo si uu go-aanka uu sheegayaa iyo jawaabtu ay ugu hagaagtay u caddaato xataa haddii wax ku xidhmaan cid kale inuu idhaa kuwaana u yeedho deg dega laga ilaaliyo waxaynu ka fahamnay halkan ninkoo xaas hore soo mara iyo dhagax kudilku inay wada socdaan waxaynu halkan ka fahamnay in loo baahan yahay amarka imaamka xuduuddan marka la fulinayo meesha xuduuddan lagu fuliyey meel cidlaabay ahayd halkii jinaasada lagu tukan jiro banaana ayaa lagu fuliyey marka eriya gaaroo xuduudda lagu fuliyaa waa inay jiraan waayo dembigaa ilaahay ku dhaafa fahuwa kafaara tuubu nebigu qofka cerciqaabeedkan laga oogo ilaahay waa kaga dhaafaya ninkani waxa eryayey isfadeexadayn ma ahayn laakiin naftiisu u cadhaysna naftan xumaanta iyo xaaraanta ku dhacday bal hadha dhamisa buu lahaa ciqaabtan iyadaa arrintan iyada afar qof afar goor inuu qofkii qirto ma shardi baa mise ma aha culimo badani waxa ay qabaan inay shardi xadiidkan ay daliishadeen qaarkoodna waxay yidhaahdeen hal mar baa inagu filan waxay daliishadeen xadiidkii hore aynu soo marnuu nebigu yidhi gabadha soo weydiiya hadday qirato ka fuli eeg afar jeer muu odhanin hadday qirato xadiidkanna riwaayooyinka qaar ka mida baaba afarta ka yareeyeyba marka halkaa waxaad ka arkaysaa goorta qofkii lagu fuliyo sino ciqaabteeda inay tahay goor arrinku aada u cad yahay wax waliba cad yihin qofkii soo taagan yahay wax shubha ah iyo qiilahoo loo dayaa aanu jirin albaab waliba soo xidhmay markaasaa dam lagu siinaya wacan cumar bni khadaabi radia allahu canhu anahu khaaba faqaal cumar bin khaaab baa khudbad akriyay waktigiisiiyo wuxuu yihi isagoo ummadda la hadlaya wuxuu yihi cumar ina allaha bacasa muxamada bilxaq ardadiyo nebi maxamed ilahay xaq buu kusoo diray waanzala calayhi lkitaab qur-aankana wuu kusoo dejiyey fakaana fima anzala allahu calayh waxyaabaha uu ilaahay nebi maxamed kusoo dejiye waxaa ka mid ahaa aayat rajm aayadda sheegaysa in dhagax lagu dilo qofka xaas hore soo maray ee haddana siniin maxaas leba qara'naaha wawacaynaaha wacaqalnaaha aayaddaa qara'naaha waanu akrinay wawacaynaaha waanu xafidnay wacaqalnaaha waanaanu kasnay fahamnay safmar nagumay ahayne macnaheeda waanu fahamnay farajama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu dhagaxaa wuu ku dilay dadka warajamnaa bacdahu anaguna rajmiga waanu samaynay fa akhsha waxaan ka cabsanayaa buhi cula in daala binnaasi zamaan hadduu dadka waktigu ku dheeraado haddii muddo la sii joogo adduunyadani wakti sii socoto in daala binnaasi zamaan an yaquula qaa'il inuu mid iska yidhaahdo hantaatacay maa najidu rajma annagu dhagax kudilkan kuma hayno fii kitaab illah qur-aanka kuma hayno fayadilu dabeetana ay lumaan maxay ku lumayaan bitarki fariidatin faral ka tegidii anzalaha allah ilaahay uu soo dejiyey ay ka tagaan xeer ciqaabeedkan oo laga tago ilaahay uu soo dejiyey ayay ku lumi doonaan wa ina rajma xaqi dhagax kudilkani waa mid xaq fii kitaabi illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisuu ku sugan yahay calaa man zanaa qofka sinaystee xumaan ku dhaca dushiisu ku waajibay idaa axsana marka uu dhowrsoonaadee xaasara u arko min arijaali wanisaa rag iyo dumarba dheh rag iyo dumarba isagoo qofkaasi kamida kol hadduu xaasara soo maruu sina ku dhaco dhagax kudinka xaq buu leeyay wuxuna ku caddaado idaa qaamat ilbayina marka markhaati jiro aw kaana alxawal ama uuri jiro aw ilictiraaf ama qofku uu qirto intaas kolka israacaan waa caddayn iyo markhaatiyada buuxa muttafaqun calayh cumar nin aqoon-yahana buu ahaa il dheer radia allaahu canh allaha ka raali noqo noocan uu kasii warramayuu sheegayaa waa noocan calmaayinka la ydhaha meelahaa ka dalgalma ama xadiis diidka ah qur-aanka qur-aanka iyagoon qur-aankaba wada raacayn xadiiska ku dafiraya idhaahda mar haddaan qur-aan sheegin maya waay aayadduna waxay ka mid ahay qeyb badan oo laga nasakay axzaab axzaab suurad dheer bay ahayd sida caaisha ay tilmaamayso iyo asxaabta qaarkood oo ku dhow baqara inteedii badnayd waa la nasakay intanaa ka soo caday nafsigaasi wuxuu isugu jiray mid lafdigiisii in la nasakay oo macnuhu joogo iyo mid lafdigiisii iyo macnihiisiiba la nasakay qaybta macnihii uu joogo laakiin akrintii la nasakay waxaa ka mid a aayadda sheegaysa labada qofe xaas hore soo maray ninkiiyo gabadha eesina ku dhaca in dhagax lagu dirayo ashaykhu waashaykhatu idaa zanaya farjumuuhumaa albatta nakaala min allah wallahu casiizun xakiim sheekh iyo sheekhadda la sheegayaa maaha sheekhulcilmigii waa sheekh la xidhiidha xagga ixsaanka macnaha sawjiyada labada qofee mudakaray ee waaweyne xaas soo maray markay sinaystaan dhagaxa lagu dilo go-aan ciqaab alla weyn ilaahay baa cisi iyo xikmadba leh aayaddu saasay tilmaantay marka nafsiga ayaa saddex qaybooda qur-aanka mid lafdigiiyo macnahaba la nasakho iyo mid macnuhu joogoo lafdiga un la nasakho sida aayadda iyo mid la nasakho macnaha oo lafdigu uu joogo qur-aanka uu ku sugan yahay sida aayaadka mansuukhee labaataneeyada ah qur-aanku ay u badan yihiin weeye aayaadkii qur-aanka ku sugan waa labaataneeyo waxa ay u badan yihiin in macnahoodana la nasakho lagu camal falayn lafdigoodiina uu joogo taasina xikmadeeda iska leedahayo haddaan laguma camal falayn maxaa qur-aanka loo daayay lama odhanaye waa qur-aan weeye tawaaturay xikmadii waxaa ku jira markaa in la dareemo xikmadda loo daaya waxa in la dareemo farqiga udhexeeya xukunkii hore iyo ka dambe xukunkii hore kaasu ahaa ilaahay wuu fududeeyey kan imika yaale laydinku bedelayna waa kan farqiga udhexeeya la arkaya markaasaa nicmada ilaahay la dareemaya xikmadda ku jirta dayntooda waxa weeye salaadiibaa lagu tukanaya akrintoodiibaa ajri laga helaya waxa laga asraartii luqada ayaa laga faaidaysanaya wax badan marka sidaasuu cumar sheegay alrajm waa kitaabka ilaahay buu ka mid yahay waa xuduudda cidda ka tagta ay amdanaysay lumayso waa taasoo caalam islaami iyagoo awood u leh wax ka badanna qabanaya ayaa xaddun min xuduud illaah ayay ka baqanayaan inay fuliyaan sidaasay tahay oo haddii xuduuddan la fuliyo waxay ka turjumaysaa in badan in shareecadii la dabiqayo tadbiiqu shareecana wuu diin laawayaasha aada buu ugu adag yahay iyo kuwa ka dambeeyaba qayladaa isu baxay iyagoo bamkii la dhacayo oo dadkii sunaynayo oo gaajo u dilayo oo raashinaga sbayra siinayo si ay ugu dhintaan ayaa haddii la idhaha mid baa shareecada lagu qaaday cerkiyadu kuba dayaamayo qaamat iddunya walaa taqcud adduunyada iswada taagaysa marka waxa ka dambeeyaa laogyahay mabdaca un weeye waxay ka qaylayaana maaha baroorka in qofkan ciqaabta lagu fuliyey loo barooranayo dadku u fahmaya war miyaa qof un soo nool oo iska soo jeeda ayuunbaa gacanta laga goynaya dhagax lagu dilaya waxaasay kuleeyihi waaya waa taa ninka shaacirka uu ka gebiyayo oo uu lahaa waqatlu nafsin waqatlu nafsin jariimat laa tuktasar waqatlu shacbin aaminin masalatu fiiha nadar waqatlu shaksi fii kaabatin jariimat laa tuktasar waqatlu shacbin aaminin mas'alatu fiiha nadar qof keliyahoo meel ku dhintay oo meel xeer ciqaabeed laga fuliyey waa jariimadaa la dhaafi karay haddii sharci lagu fuliyey oo shareeco lagu oogay shacbi dhan oo la xaaqayna mas'alatun fiiha nadar waa masalo laga fiirsan doono oo guddi loo saarayo arrintaas way dhacday laakiin dib baa loo eegi doonaa guddi baa loo saaraya bal xaqiiqa raadin oo eegi doonta waxaasi waxay ku dhaceen waa luqadoodii liidatay waay waxa uu tilmaamaya afarka bukhaari iyo muslimba kusugani xumaanta ay leedahay sinadu ayuu tilmaamaya walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishata wasaa sabiila aayaddan inay qur-aanka macnawiyan ugu jirto waa qarsanay sidaa cumarba ka markhaati kacay rajmiga cid walba laguma fuliyo dhagax kudilka waa qofka shuruudaha cumar tiriye badan laga helay dhagaxaanta baa lagu wada ilaa u dhimanayo saddex shay inay sinadu ku sugato ayuu afarkani caddeeyey inuu qofkii qirto qira alaan shaki lahayn in gabadhii uura yeelato ictiraafna ay raaciso inuu sinaya in afar markhaati ay ku furaan waayo saas weeye waa masale aan shakigeli jirin waktigii hore intii khilaafa alislaamiya aanay burburin dadka muslimiinta waxyaabaha aan lagu safaadi jirin waxaa kamid ahaa sharcigoo la raaco macnaha xuduudan iyo masaajidka sharcigoo la oogi jiray iyo jihaadka iyo waxyaabaha had iyo jeer iska ognaan jireeda kamid ahayn akhiiran laga takhaluso waxay culimadu iska weydiiyeen qofku hadduu ka sinaysto mid maxramkiisa ah maxaa laga yeelaya waxay filaysani way badan yihiine dumarkii magayaanka aanu geyaynin qaar kamida hadduu ku dhaco maxaa laga yeeli riwaaya sheegaysa axmed laga wariye xadiis daciifana u cuskaday oo sheegaysa in la dilayo ilan wuxuu sameeyaa sii xune wuxuu haddana sii xun yahay qowlkaasi waa shaabe waxa abaalmarintiisu ay noqonaysaa sida sinada kale mar dhagax lagu diliyo mar ushii lala dhaco وعn أbي هurيرaةa رaضي الله عanه qال سمعtu رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل waxaan mqlay bui نبiga oo leh إdا زنت أmة أحadiك وardadيahu midkiin adoontiisu hadii ay sinaysato fatbaيana زinاha inadeediina ay cadaato zinadeedii ay cadaato falyجlidha اxad cqaabta ha ka ogo xad falyجlidha hajalbiye alxadda xeer ciqaabeedkii ha ku dhufto walaa yusarib calayha iyou canaananin oo caayin addoontii ciqaabtii xaq ulahayd oo jalbigaasa ha ku dhufto kontonkaa jeedal ha ku dhufto laakiin iyo caayin uma in zanat ahaalisatu haddii mar saddexaad ay sinaysato uma in zanat falyajlidha lxad mar labada haday sinaysato haddana xadii ha ka fuliya walaa yusarib calayha yucaayo uma in zanat ithaalis mar saddexaad hadday sinaysato fatabayana zinaha sinadeeda ay cadaato falyabichaa ha iska iibiyo walow bixablin min shacrin xarig kima laga soo hayba ha ahaado wuxuu ku iibinayahay macnaa xarkahan u liibtee daciifka ah ee jaban kaaba ha siiya hadduu doonay xadiidkana waxa uu tilmaamayaa addoontu markay sinato iyaa ka fulinaya ciqaabta ma imaamka mise sayid sayid kii iyada lahaa ee gurigiisa ay joogta ciqaabta ku fulinaya ciqaabta lagu fuliyaana iyada dil maaha addoomaha laakiin waxa weeye maxay waa jalbi un waa ka nabigu ui falyajlidha jalbi ha ku dhus xataa hadduu kuur hore soo maray isaga waa laa yalfa calayhina nisfu maa cala lmuxsanaat min alcadaab waxaa lagu leeyahay un kuwan xorta ah ciqaabta lagu leeyahy barkeed addoon waxaa lagu leeyahay ka xorta ah ciqaabta lagu yeesho barkeed marka dilku ma kala barhmo dilku nisfi ma laha tanaasuf ma leh kala barh ma leh laakiin waxaa kala barhma un dhagaxa halkan jalbiga lala dhacayo halkii boqol kun baa konton noqonaya marka isaga waxaa halkaa laga fahmay inaan lagu lahayn dhagaxii lagu dilaya laakiin konton jeedalunbaa lagu yeelanaya addoon iyo addoon bay aayaddu sheegtay facalayhinna sia laga fahmaya damiirkaa dhabiga laakiin waa looga qiyaastay addoonkiina waayo waa isku xukunu mar hadday laba addoon yihiin labkiiyo dhadigii waa isku midu masaladaasi waa masale aan halkan ku sheegin laakiin dee fuqahadu ay aada uga dhawaafiyaan macruuf waay walow bixablin min shacrin xarig tima ah oo haddii masalan waa dhogor iyo iyo suuq ayay kala yihiin dhogor iyo suuq marka xarigaan dhogorta ah waa xarig iska daciif وعن علي رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa u أقيمu الحdوd waar xduuda ku fuliya عalى ma ملكت أيماaنكم adoomaha gacantiinu milkisan manaa kuwa adoomaha idina waxba inaan ha u keeninayo garsoorka hadday ku cadaato idinku ka noqda garsooro dee edbiya kontonkaa uloodun ku yara dhufta waxaan hagu noqonin dha labadan xadiid marka la isku qabto kanna waa mslimo abu daud baa wariyey muslim laakiin mawquuf buu ku yahay xadiidku marka muslim ku sugan yahi mawquuf saxiix buu ku yahay marfuucna xasan buu ku yahay labada xadiis waxayna tusinayaan ciqaabtan inuu sayidku fulinayo markay cadaato wuxuu xadiidku ina tusinaya inaan la isugu darayn qofkii ciqaabtan lagu dhufanayo iyo caybi afka oo sideedaba canaanta iyo caybi waa nooc ciqaaba qofkii in loo hanjabo waa ciqaabahay ka mid qofkii inta lasoo joojiyo in cid mas-uula ama uu ka haybadaysanayo ay canaanato waali ubadkaaga marka aada masalan canaananayso ama qof kuu shaqaynaya aada canaananayso dee waa dareemi karaysa dhibka uu dareemayo qof iyo siday u danqayso mararka qaarkood bay dilmaduba u dhaantaabaa siba haddii aada meel fagaaro ah ama ku ceebayso marka la isuguma darayo kii garaaca ahaa iyo kan canaanta la isuguma darayo waxaynu ka fahmaynaa oo kale in haddii wixii uu sii socdo ay tahay dee inuu qofkani waxan ka damqado oo aanu dee iska sii haysanin ilan dayuus baa la idhaha qofka qof waxaan booshaaqaya uu iska sii ag fadhigayo hadday saddexba dhaaf ka raali noqoshay muujinaysaae isdhaaf waxaad isweydiinaysaa oo sawtii la yidhi man kashanaa falaysa mina ka naqishaa annaga naga mid maaha markanuu sii iibinayo sowka ila waxani waa ceeb uu ku iibinayaa qof waa qof ibtilow way baxdowday mid ibtilowday weeye tanuu iibinayaa marka wuxuu u iibinayaana waa ceebay leedahay haddaba muslimka kale uu kasii iibinayo muxuu dee ufadaraynaya waa sidee qofka naqishaano naga mid maha baa layihi su-aashaa jawaabteedu waxa weeye waa inuu caddeeyo hor waa taasoo waan iibinayaa waxaan ku iibinayaana rago waa waxaa xilka leh kii isagu shafshafaynaya ama iska rinjiyeynaya ee iska daweynaya dee waa kaa ceebtaasay leedahay ka dhawaajiyo yuu qarin markaa dee waaba laga yaabaa dadka qaarkood oo farsamo u helaa ama si kale uga faa'iideeyaa inay jiraan ama geyn kara meelaana waxaan ku samayn dee ha iyuu qarinin qarintin baa qish noqonaysa waayo wacan imraan ibn xusein radia allahu canhu ana imra'ata min juhaynata atat inabiya sala allahu alayhi wasalam gabadh qabiilada reer juhayno kamida baa nabiga u timi wahiya xubla min azina uur sinaa bay leedahay uur sina ah ayay leedahay faqaalat markaasa waxay tihi yaa nebiy allah asabtu xaddan asabtu maa yuujib alxad wey xad baan asiibay macnaha xad baan ku dhacay wax heer wax ciqaab keeni kara ayaan ku dhacay oo sina ah fa aqimhu calaya bal dee igu fuli ciqaabtan iga oog igu fuli fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waliyaha nebigu wuxuu u yeedhay kii mas-uulkeeda ahaa kiina inta ka mas-uulkeeda ah xigteedaan aha buu yeedhay ilaa uur bay leedahay iyadiiyo ilmaha la isku dili maaye fa qaala wuxu uhi axsin ilayha inaga hagaaji arrinkeeda axsin ilayha u samafaloo soo wad wadoo hagaaji kula joogta dee ilaa intay dhalayso fa idaa wadacat markay umusho faatinii bihaa balkeen markay umusho ilmuhu jaqe ka gudho balkeen uu ka gudho macnaha fa amara biha fafacalat dibuu sameeyey nantii halkiibuu ku hayay fa amara biha markii danbuu soo joojiyeyna dabcan may tanaasulin oo may dafirin halkeedii hore kasii wada aqim calaya alxad igu fulidii bay la soo taagan intii ay umuleysa ay jaqsiinaysay may tanaasulin markii la keenay fa amara bihaa nebigu amar buu bixiyo baldee dhagaxa lagu dila buu xaasbay hay fa shukat calayha siyaabuha dharkeedii ayaa lagu adkeeyey dharkii ayaa dhag lagu siiyey shuddat warubitat calayha siyaabuha si aanay ufirdhan ama aanay u qaawanaanin uma umira biha farujima amar baa la bixiyo dhagaxiibaa lagu dilay uma sallaa calayha nebigu uu ku tukaday markaa gabadhii sinaysatu dhagaxa ku dilay uu ku tukaday salaada jinaasada fa qaala cumar cumar ibnu khaaab baa xaraaqo wuxuu ihi atusallii calayha yaa nebiy allah nebi allo miyaad ku tukanaysa waqad zanat iyadoo sinaysa fa qaala markaa nebigu wuxuu ihi laqad taaba tawbata waxay tawbad keentay tawbad ilaahay waxay usoo noqotay tawbad weyn low qusimat haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina min ahli lmadiina toddobaatan qofoo reer madiine ah haddii loo qaybin lahaa reer madiinaa dadka iimaankooda uu burburan yahay kamid ahe lawasicatu way wada gaari lahay way wada gaari lahay wuu sii nacaaneeyey nebigu markaasaa wuxu uhi wahal wajadta miyaad heshay buuri afdalo wax ka wanaagsan min anjaada inay deeqdayda quudhay inay quudhay binafsihaa lilaahi tacaala nafteediiba ilaahay uquudhay sida qofka mujaahidka ahi naftiisa ilaahay uga iibiyo nafteediiba ilaahay ugu quudhay diintay ku hirgelisay nafteedii xaddaasay ku fulisay waxba sagsaag may samaynin halkaasay qoorta soo dhigay ka labaadna raacay wacan jaabira radia allahu canhu jaabir ibn cabdillaahi radia allahu canhuma qaala rajala nabiyu sala allahu alayhi wasalama rajulan rajulan nin buu nebigu rajmiyey nin aslama reer aslama wa rajulan min alyahuud nin yahuudda ka midana uu rajmiyey wamra'atan gabadhna wuu rajmiyey iyaduna yahuud ah rawaahu muslim wa qisatu rajmi alyahuudiyeyni labada yahuudi ninkii iyo naagta dhagax kudilkooda qisada ka warramaysa fi saxiixayn bukhaari iyo muslim bay ku sugan min xadiid ibni cumar xadiidka ibni cumar kani waa kii jaabire ibni cumar ayaa kaa warinaya marka wuxuu ku tusinayaa rag iyo dumarba in ciqaabta nebigu kusoo fuliyey ciqaab kulafadoo qura ku egna aanay ahayn qur-aanku sheegay oo xadiidku sheegay oo ficilka nebigu uu ku sugantay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha xadiid laga faaidaysanaya waxaa ka mid ah in ciqaabtaas saa u sugantay dhagaxaana lagu isticmaalayo waraaba tuurka wuxuu ku kutusinayaa oo kale qirashadu inay hal mar inagu filayni sida aimo badani ay ku tegeen inay mar keliya kusugmi karto wuxuu xadiidku ina tusinaya gabadho hadday uur leedahay in laga war in la sugayo ilaa intay umulayso ilmahaas ka maarmayo waayo sideedaba qofkan garaca la idhaahdo ama meherka ku dhalanin isagu muu dembaabina labadii kala dhalay baa isaga dhalay baa dembaabay isagoo dadka caadigu ka mid yahay inan iyo inan mid kasta aabay dadku saasun bay u eegaano inuu midab gaara leeya ama calaamad gaara ilaahay ka muujinayo inbay ka eegaaneen waxba isagu ma qabo waa qof caadiya wey weliba u baahan in loo samafalo diin la baro akhlaaqdiisa la barbaariyo si aanu cuqdad u qaadin oonu dalka muslimiinta haddii uu mas-uuliyadiy wax u qabto aanu dhibaato u geysanin waa s gaaladu waxay kusoo isticmaali jireen dadkaasi had iyo jeer ku karbaashi jireen dadka muslimiinta ah waayo haddii iyadii xaqii laga fulinayo de waa inaan isagii xadgudub lagu samaynin in lala taageeraa loo kaadiya ilaa inta ka mar kasta oo hooyadu ay ilma jaqsinayso haddii xerciqabeed laga fulinayo ama qisaas ama noocay doonayso waa in loo kaadiya ilaa intaa ilmahaas ka maar ka maarmaya haddii ay gabadhtai marka ciqaabta la fulinayo waa in la asturaa kama muuqato in godiga wax loo qodo waa yidhaahdaan fuqahadu laakiin in halkan waxaa ka muuqanaya un lagu adkeynayo maryaan qofka xeer ciqaabeedkan lagu fuliyo kol haddii aan gaalnimo loo dilin ee islaamnimo loo dilo qof muslim ahoo ciqaab la mariyo inuu yahay wuu leeyahay xaqii salaada wuu leeyahay waxaynu halkan ka aragnay sidii aynu horeba usoo qadinan usoo qadinay ina alxuduuda kawaati xeer ciqaabeedka inuu ilahay dembiga ku dhaafo reer madiinaa ugu imaan weynoo toddobaatan bay ka imaan badan tawbadeedaas ayay wada gaari lahay fadli baa ugu jira reer madiina halkaas sidaa aad arki ka arki karaysa qofkuna haddii laga fuliyo ciqaabta ilahay waa kaga dhaafaya dembiga waxaa halkaa ka aada nusuusta guud ahaanba ka arkaysa qofka haddii aanu iman oo naftiisa u asturo ama kii aan qaadiga ahayna wuu sheegayba u idhahdo war naftaada iska astur waxba ha ka ashkatoonin waxaana iska aamuso ilaahay unuga toobadkeenoo maxkamadna ha tegina iska aamus waa sida fiican wey mar hadduu xaq ilaahay yahay oo xaq aadame aanu ahayn waxba in lagu dhiriyo maaha qofku inuu ciqaabtan iska fuliyo garsoorka hor tago ee in la yidhaahdo wey ilaahay u toobadkeen oo iska aamus sidii ninkii gabadha dhunkadayba oo cumar iyo wuxuu u yimi abubakar markaasi mid waliba lahaa war iska aamusa waxba nebiga ha u sheegi saasaa habboon isaga laftiisuna way habboon tahay inuu maaragtay aanu gaadhsiinin garsoorka ee ilaahay uu toobadkeeno waayo ilaahay waa ka dhaafaya waxaa kale oo riwaayanka qaarkood ay tilmaamayaan markii ninkaa naacis la yidhahdo aynu soo marayn ay dhagaxa ku dilayeen inuu cararay markaasuu nebigu warma iska daaya markuu cararo wuu firdhaday kolkuu dhagaxii xejin waayo xanuunkiisa ayuu taw yidhi markii loo sheegay nebiga la ninkii wuu baxsaday ayuu warma iska daaya macnaheed waxa weeye inkaar baa ka muuqday orodkaa nooc diidmaad markaa qofkii isagoo qirtay hadduu idhaahdo ka noqo wixii hore ma jiraan ka dambaa la raacaya waa naxariista islaamkay ka mid ilaahay dembigiisa u dhaafay hadduu qofkaas toobad haysan toobad keeno xataa isagoo ciqaabtii lagu dhex jiro hadduu idhaahdo ka noqo markuu xamili waayo xanuunka waa laga dayay halkaas intaasuma laga dhaawicin doonaa marka waxaad arkaysaa jaanis badan baa qofkii lasiiy idraw lxuduuda bishubahaat qaacidada caamkaa wey waa ciqaabta shubhada ku riixa haddii in shubha ay soo gasho ciqaabha fulinina waayo war samaaxadda shareecadda ayay waxyaabahaas oo dhami ka mid noqonaya wallahu subxaana wa tacala